إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hudhegaystayaal kusoo dhowaada warka duurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta qarax khasaare geystay waxaa lagula beegsaday duleedka deegaanka masaajid caliguduud ee gobolka shabeellaha dhexe askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay kamiin ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gado wafdi uu hogaaminaya waaliga walaayada jubbooyinka ayaa booqday ciidamada ku sugan furmaha dagaalka ee wilaayada iyagoona u geeyey hadiyado ay soo aruuriyeen haween ku dhaqan wilaayada qaarkood xildhibaanada hogaaminaya dagaalka bariga hiiraan ayaa sheegay in nus milyan dagaalyahan oo isku reer ah ay uga dhinteen dagaalada ay kula jiraan xarakada shabaab ulmujaahidiin xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeedu waxay kasoo saartay weerarkii nafuurnimo ee ka dhacay xere ciidan oo ku taala gudaha magaalada muqdisho iyo weeraro kale waxaa la baahiyey dardaaranka mid ka mid ah in qamaansiintii dhowaan weeraray hotel tawakal ee magaalada kismaayo inta waa qodobadii warku oo weyne dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta qarax khasaare geystay waxaa lagula beegsaday duleedka deegaanka masaajid caarguduud ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada la yirahdo bankraf ee maraykanku si gaara ugu adeegta laakiinse magaca kuwa dowladda federaalka geestooda ku hogan iyo kuwa la yirahdo gorgor gaari nooca gaashaman ayaa waxaa la xaqiijiyay in halkaa looga gubay ciidamada qaraxa lala beegsaday xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan faafaahinteedii kama inaan helin waxay khasaare ah ee marka gaariga la gubay laga soo tago askarta dowladda federaalka halkaa lagu gaarsiiyey dhowaan qarax nafurnimo oo ka dhacay masaajida caliguduud waxaa ciidamada dowladda federaalka uga naf waayey saddex iyo labaatan askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban askari askar iyo saraakiil ayaa waxaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka gado askartan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu helay duleedka boordhowba halkaas oo ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay saaka kamiin ugu dhigeen howlgalkan jidgalka ah ayaa waxaa lagu dilay laba xidiglo la ohan jiray axmed iyo laba xidiglo kaleo asigana la ohan jiray mudday iyo askari dabla ahaa oo nuux la ohan jiray ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgalkan waxay ku furteen laba qori oo nooca ka ah waxaana goobta ay ku gubeen mooto ay wateen askarta dhabaha loo galay wafdi uu hogaaminaya waaliga walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa booqday ciidamo ku sugan furmaha dagaalka iyagoo u geeyey hadiyado ay soo aruuriyeen haween ku dhaqan walaayada qaarkood sheekh maxamed abuu cabdalle waaliga walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee uu booqday waxa uu kaga mahad celiyey siday uga go-an tahay inay difaacaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah
jannada guryaha ku yaalla waa maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waa waxaysan dhegi maqal ilna aysan arag qalbiga insaankan aan ku soo dhacin marnaba waxa meesha yaalla allaahu akbar ilaahu nagu arsuq akhyaaray marka dhammaanteen waxaan u soo baxnay liajli an takuuna kalimatullaahi hiya alculya wa kalimatu aladiina kafaruu hiya asufla sheekh abuu cabdalla waxa uu ka hadlay goorta nasriga amaba guushu ay imaanayso nasriga wuxuu imaanayaa markii la kala socmo ilaahay muxuu leeyahay walanabluwannakum xataa naclam almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum ilaa la kala socmo oo la is-imtixaamo la isjarribo walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum ilaa aan ka ogaano kuwa mujaahidiinta ee jihaadku dhabta uu ka yahay iyo kuwa kale maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiida min adayib ilaa kan xun iyo kansan la kala saaro jihaadku waxa weeyaan waa meelaha dadku ay ku kala socmaan xamlo walba dad baa hara soo maaha ilaahu hana harsin waa la kala soocmaya waxaan waa imtixaan dhacaya alif laam mim axasiba annaasu an yutraku an yaquulu aamanna wahum laa yuftanuun shaqawa cabdallah ayaa ugu dambayntii ciidamada waxa uu ku wareejiyey hadiyado ay soo aruuriyeen haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka qaarkood kuwa ay ka mid ahaayeen caagaga tolanayaasha loo yaqaan ee biyaha lagu qaboojiyo iyo buskud wilaayada jubbooyinka gaar ahaana dhanka xiga magaalada kismaayo ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin kuwa oo hortaagan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland iyo kuwa etoobiya ee kismaayo fadhiya islamarkaasina cadowga ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada qaybo kamida ka jira xildhibaanada hogaaminaya dagaalka bariga hiiraan ayaa waxay sheegeen in nus milyan dagaalyahan oo isku reer ah ay uga dhinteen dagaalada ay kula jiraan xarakada shabaab ulmujaahidiin mid kamid a xildhibaanada oo ka hadlayay fagaaro ku yaala meel u dhow sahuudin beenaadka ay wadaagaan gobolka hiiraan iyo dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato ayaa waxa uu sheegay in shan boqol oo dagaalyahan oo isku hal beel ah ay uga dhinteen dagaalada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay la galeen xildhibaankan oo la yihahdo maxamed cabdulqaadir ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa waxa uu ku eedeeyey in xilalkii iyagu ay mudaayeen aan la siinin annagoo dagaal kula jirna buu yidhi xarakada shabaab ulmujaahidiin warkiisana waxaa ka muuqda in sababta xildhibaanadu ay dagaal kugu jiraan ay tahay in ay dana siyaasadeed ku gaaraan
waxaan leenahay hadday xukuumadda tahay hadday gobolka banaadir tahay haddii talisida tahay xuquuqda noogu maqan waan rabnaa geed dheer iyo geed gaabanaan ka sheegana quba siranna ma ah in shan boqoloo wiil qabri iga galaan anoo shabaab la dagaalamayo dalka xoraynayo nin hal wiil aan ka dhimano uu iga kuraas badana uu iga xilal badanah dowladda cadaaladdaas kuma dhex juri karno waxa uu sheegay in iyaga oo ku sugan furmaha dagaalka gadaashooda xilal laga magacaabayo arrintaana ay u arkayaan bililiqo lagula kacay xilal iyagoo ay mudnaayeen sida uu yidhi xildhibaanadii iyo mas-uuliyiinta xawaadlajiidda hore ay ku jiraan afar ilaa tisac xilila axmar lagu dhawaaqa oo aan reerkan shaqo ku lahayn ma ciddiyaa sii jeeddo oo shabaabay ku sii jeeddaa wuxuuda hala bilqaysta miyaa dagaalada ka dhacay bariga hiiraan ayaa waxaa lagu dilay dagaalada ka dhacay bariga hiiraan ayaa waxaa lagu dilay ciidamo badan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka iyo kuwa mooryaanta macuusleyda loo yaqaano ee iyadu ay aasaastay dhowaan ay ahayd markii xildhibaan kale oo ka tirsan dowladda federaalka uu xildhibaanada dagaalka hurinaya ee furmaha dagaalka jooga ku eedeeyey inay yihiin qowlaysato doonaya inay jaranjaro siyaasadeed ka dhigtaan dagaalka xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeed waxay ka soo saartay weerar nafurnimo oo ka dhacay xero ciidan oo ku taale magaalada muqdisho iyo weeraro kale maxamed cali aadan ayaa weerarkan inoo eegaya war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay camaliyaddii nafurnimada aheyd ee ka dhacday magaalada muqdisho iyo howlgallo kale oo ka dhacay gudaha caasimadda ayaa u qornaa sidatan howlgallada magaalada muqdisho koob iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada kuna beegan shanta nofembar laba kun laba iyo labaatanka iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaca diinta islaamka waxay galabta ciidamada mujaahidiintu fuliyeen howlgallo lagu beegsaday xarumo saldhigyo iyo isbaarooyin ay cadowgu ku leeyihiin magaalada muqdisho howlgalka koowaad oo ahaa camaliyad istishaadi ah waxay mujaahidiintu la beegsadeen xerada tababarka ciidamada riddada ee loo yaqaano nacnac xerada nacnac oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday abaabulka boqolaal maleeshiyaad riddo ah kuwaasoo loo diyaarinayay in saacado kadib loo qaado mid ka mid a waddamada shisheeye si halkaasi loogu siiyo tababar ku aadan la dagaalanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiinta oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa cadowgu ka wado xerada nacnac ayaa halkaasi ka fuliyey weerarka hortag ah oo dhabarka looga jebiyey dhagartii cadowga camaliyadda oo uu fuliyey halyey ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa lagu beegsaday maleeshiyaadka xilli ay safaf dhaadheer ku jireen gudaha xerada istishaadiga ayay allah fadligiis u suura gashay inuu bartamaha ka istaago safafkii cadowga halkaasna uu sidii loo qorsheeyey uga fuliyo camaliyadda khasaaraha horudhac ah ee cadowga ka soo gaaray camaliyadda waa boqol iyo shan askari oo goobta lagu dilay iyo dhaawaca soddon iyo toddoba kale khasaaraha cadowga waxaa ka mid ah saraakiil muhiim u ahaa cadowga kuwaas oo maamul iyo tababarayaalba ka ahaa xerada waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala waxaan allah ka baryaynaa inuu shahaadada ka aqbalo mujaahidkii fuliyey camaliyadaas barakaysan waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa saraakiishii mujaahidiinta ee iska lahaa diyaarinta qorsheynta iyo hirgelinta camaliyadda iyo cid weliba oo gacan ka geysatay howlgalkaas guulaystay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha caasimadda waxay caawa fiidkii sagaal weerar oo lagu beegsaday cadowga murtadiinta ah ka fuliyeen degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho howlgallada ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhigyo fariisimo iyo isbaarooyin uu cadowgu ku leeyahay degmooyinka shibis kaaraan xamarjajab waaberi wardhiigley howlwadaag hodan iyo wadajir khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ayaa cadowga lagu gaarsiiyey howlgalladaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
waxaa la baahiyey dardaaranka mid ka mid ah in qamaasiyiintii dhowaan uu weeraray hotel tawakal ee magaalada kismaayo maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya idaacadda al-andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay cali xasan ibraahim oo loo yaqaanay cali ansaari kana mid ahaa raggii inqimaasiyiinta ahaa ee weeraray hotel tawakal oo ku yaala magaalada kismaayo cali oo dhashay sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa ka dhashay beesha dabarre ugu horeyn waxa uu ka hadlay waxa ku kalifay inuu bixiyo naftiisa waxaad iigu kalifay naftay bixiyo aayad ilaahi subxaana wa tacaala badan aan arkay iyo xadiid rasuulkeen salawaatullaahi wasalaamu caleyh ku sugan aayadda qur-aanka waxay leedahay wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a maradaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum bianna lahum aljanna aayadahaas markii arkay iyo rasuulkeen salawaatullahi wasalaamu xadiid badan uu ka sheegay fadliga ay leedahay shahiidka ayaa go-aansaday in ilaahay subxaana wa tacaala nafteeda iyo dhiiggeeda iyo lafaha aan u bixiyo oo gaaladaas muslimiinta maanta ciqaabaysa in ilaahay subxaana wa tacaala faraj u noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaawaye lafahay iyo dhiiggay ilaahay subxana wa taala muslimiinta nas- nasr ku siiyo waxaawaye wayasfi suduura qowmi mu'minuun ilaahay subxana wa taala ummad ugu dhigo waxaawaye anagan ilaahay subxaana wa tacaala raalli iga noqdo jannadis firdowsan ii geeyo intaas ayaa ii kalaftay in waxaawaye camalid istishaada aan soo codsado muddada waraysiga ayuu diray fariino kala duwan oo tan koowaad uu ku wajahay shisheeyaha ku soo duulay dalka fariintan ka wajahan gaalada dalka kusoo duushay waxaan dhehi lahaa waxaa waaye walaalo badan horay oo fariin idinka diri waa jiraan anana insha allahu tacaala kama gaabsana insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa gaaladaas dalka kusoo duushay dalkan soomaaliya waa dalkiina ma aha dalkiin u laabta idin dhihi lahaa haddaad u laabin weysaan insha allahu tacaala waxaa waaye waxa aa ka laabataan idin tusi doonaa biidnillahi albaari waxaa waaye dalkan dal muslimiin ah way muslimiina iska leh gaalo wax uuma jiraan waxaa waaye gaalada soo duushay waxaan dhihi lahaa waxaa waaye dalkiina ka laabta dalkiina haddaa aadan hataa aniga waxaa idin wanaa laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah kow tan labaadna dalkeena kusoo duusheen waxaan dhihi lahaa dalkiin u laabta dalkiin u laabta dadkan soo muslimiina iska leh waxaad rabtaan in diinteen bedeshaan waxaa waaye taasna ma suurtagelish insha allahu tacala riga u diyaarsan habeen imaan u fikiraya cali xasan ibraahim ayaa dardaarankan kaga tegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la dagaalamaya isbahaysiga duulaanka ku soo qaaday soomaaliya mujaahidiinta cadow hortaan waxaan dhihi lahaa isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaaha lacalakum tuflixuun waxaawaay marka hore sabra gaan la sabartama ilaahay subxaana watacaala ha laga baqo waxaawaay maanta waxa gaalan u guulaysan waa ilaahay subxaana watacaala in ay ka baqna waayaan waxaawaay ducadan hala badiyo waxaawaay adakaaraadka hala badiyo waxaawaay gaaladan waxaawaay waxa iyada ay madeegaysa jirta waase laga digtoona gaalada asaaliibta adeegsata waxaa ka mid ah in muslimiinta ay xasdaan waxaawaay waxaa kale kamid ah baqi iyo waxaawaay waxay adeegsadaan ka mid tahay asaaliibta ay adeegsadaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay bi'sa mashtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baqyan an yunazila allah waxaa kaloo kamid ah asaaliibta ay adeegsadaan ay muslimiinta oo waxaawaay absigeliyaan kor diyaarada socota ku arkaysa hoos waxaawaay taangi alaab alaaba socota waxaawaay jaajuusad loo soo adeegsanaya inamaa dalikum shaytaan yukhawifu awliyaa'ah falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin waxaawaay asaaliibta adeegsanaa kamid tahay waxaawaay asaaliibtaas ha laga digtoonaa mustaas u dirla mujaahidiin qaybaha dambe waraysiga laga qaaday cali xasan ibraahim ka hor inta uusan u dhaqaaqin camaliyadda ehelka uu ka dhashay ee beesha dabar leh ayuu u soo jeediyey inay u heeliyaan diinta oo isgarab taagaan mujaahidiinta ehelkaan ka dhashay waxaan leeyahay waxaawaay maanta jihaadka waa ka yarnahay waxaawaay istishaaga khaasatan waa ka yarnahay anaga ma arkin in yar maahana waxaawaay ragga waxaawaay oo dabarar ka tirsan waxaawaay jihaadka la soo aado oo waxaawaay khaasatan maktabkan insha allahu tacaala ha lagu tartamo raayraay ha lagu tartamo maktabka insha allahu tacaala ragga ka fadhin waxaan dhihi lahaa waxaawaay oo beesha ka mid ah waxaawaay diinta ilaahay subxaana loo soo kaco oo jihaadka maanta lagu dadaalo waxaawaay kuwii diinta ilaahay subxaan u nusreeya hala- hala noqdo haddii ilaahay subxaan diinta u nusraysaan waxaawaay ilaahay subxaan u nusreeya yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullah yansurkum wayuthabbit aqdaamakum waxaawaay diinta ilaahay u nusraysaan ilaahay waa in nusreeya gumihiin waa sugaya waxaawaay diinta ilaahay subxaana u nusreeya dhihi lahaa qabiilka beesha dabar si kastaba ha ahaatee idaacadda al andalus ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxa ay baahisay waraysiyo ay ka qaaday raggii weeraray hotel tawakal halkaas oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inageenta